gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa maanta dhagax dhigay lix iyo toban wado oo interloog ah oo laga hirgelinayo degmada dharkiiley dhagaxdhigga wadadan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiin ka mid ah degmada dharkiiley waxgarad iyo bulshada qeybaheeda kala duwan gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cabdinajiib daahir aadan ayaa ka warbixiyey muhiimadda wadadan isagoo u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay muddo isbuuca gudihiisa inaan kusoo laabto degmada dharkiiley farxad gaar ayay tahay oon maantaan dhagax dhigano lix iyo toban jid horumar fiican ayaa ka socda degmada dharkiiley waana isku tashiga shacabka iyo guddoomiyaha cusub ee xuseen oo aan ku aqaano nin shaqotag ah firfircoon muhiim gaaran u ah degmada runtii waxaan leeyahay ka faa'idaystay inta midna joogo xuseen maamulka gobolka banaadirna markasta wuxuu garab taagan yahay dhammaan magaalada muqdisho iyo degmo kastoo horumar ka socdo inaan contribution ku bixino dhisno marka waxaan kaloo kelmad leeyahay shirkadda jaziira inay jidka ee lix iyo tobankan jid inay si hufnaan ah oo adag oo quality lasoo injineerka ballanqaado dhisaan biyo mareenno u sameeyaan si hadhow haddii ay noqoto wax qurux badanna aan ugu soo xilno meelaha baayada gaarkaa ka jiraan lix iyo tobanka wado ee laga dhagax dhigay degmada dharkiile ayaa qeyb ka ah olole maamulka gobolka banaadir oo magaalada muqdisho ugu hirgelinayo wadooyin door ka qaata bilicda magaalada